أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho dowladda saliibiyadda uganda oo ka dalbatay dowladda kaafiradda ah ee maraykanka inay bixiso lacag dhan hal bilyan oo dollar oo ah magdhowa askarta uganda oo looga dilay dalka soomaaliya golaha ammaanka ee gaalada midowday oo ansixin waayey codsi uu u diray midowda afrika kaasoo quseeya ciidamada saliibiyiinta ee beddelaya isbahaysiga atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kulan u dhexeeya wilaayada hiiraan iyo culimmada ku dhaqan wilaayada oo ku soo gabagaboobay degmada buuqable ee wilaayadaas نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan qarax khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay goob iskumaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kuwaasoo kuru dhaafayay ilaa afartan askari qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay ilaa shan iyo toban askari oo murtadiin ah halka ay jiraan dhaawacyo intaasi ka badan oo murtadiinta gaaray dowladda saliibiyadda uganda ayaa ka dalbatay dowladda kaafiradda ah ee maraykanka inay bixiso lacag dhan hal bilyan oo dollar oo ah magdhowga askarta uganda looga dilay dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan taliska ciidanka kufaarta uganda ayaa dowladda saliibiyadda ee maraykanka ka dalbaday bixinta magdhow ciidankiisa looga dilay soomaaliya ee qaybta ka ah duulaanka ay shaadaradirka ah ayay kaga jiraan soomaaliya taliyaha ugu sarreeyay ciidanka saliibiyiinta uganda ayaa qoraallo kala duwan oo uu ku daabacay bartiisa gaarka ku dalbaday magdhow qiimihiisu dhan yahay boqol milyan oo dollar oo ay ka doonayaan inay bixiso dowladda saliibiyadda ee maraykanka maraykanku waxaan ku leenahay ugu yaraan boqol milyan oo dollar oo ah shaqadeenna soomaaliya ayuu taliyaha ciidanka uganda ku yidhi mid ka mid a qoraalada uu ku daabacay bartiisa gaarka ah hadalka taliyaha ugu sarreeya ciidamada saliibiyiinta uganda oo ah wiil uu dhalay baadariga madaxweynaha ka ah waddankaasi ayaa ku soo beegmaya xilli uu gabaabsi maraya howlgalka ashahadaradirka ah ee loogu magacdaray atmis dowladda uganda ayaa heetan ciidanka ugu badan ee murtasaqada saliibiyiinta afrikaanta usoo dirtay soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan howlgalka ashahadaradirka ah ee isbahaysiga saliibiyiinta ay kaga jiraan waddanka bishii maarsa sanadkii laba kun iyo toddobadii ayayna kumanaan ciidamo calooshood u shaqaystayaal leh ka soo dejiyeen muqdisho ciidamadan kufaarta ayaa tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii si weyn loogu dhiigbixiyay dagaalada wadooyinka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale furumaha dagaalka ee shabeellada hoose weerarkii ugu dambeeyey oo ahaa midkii magaalada buulamareer ee taariikhda galay ayaana dhacay lixdii dulqacda sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar hijriga halkaasoo allaah fadligii lagu dilay in ka badan laba boqol oo ciidamada uganda ah sanadkii lasoo dhaafa ay ahayd markii wareysi uu bixiyey maxamed al amiin suwayf oo ah wakiilka gaarka ah ee midowda gaalada afrika ugu magacaaban soomaaliya uu ku sheegay in howlgalkiisa uu diiwaangeliyey dhimashada ku dhowaad afar kun oo saliibiyiinta afrikaanta ah oo lagu dilay howlgallada mujaahidiinta ee soomaaliya kuwaas oo badankood ka soo jeeda dalka uganda golaha ammaanka ee gaalada midowday ayaa ansixin waayey codsi uu u diray midowda afrika kaasoo quseeya ciidamada saliibiyiinta ee beddelaya isbahaysiga atamis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo faahfaahinaya waxa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa bayaan ka soo saaray codsi sagaalkii bishan uu u diray midowda gaalada afrika kaas oo quseeyey xaaladda soomaaliya iyo marxaladda ku xigta howlgalka saliibiga ah ee atmis waxay ugu yeereen kadib marka uu dhammaado sanadkan hadalkii laga sugayey in ay ansixiyaan codsiga midowda gaalada afrika ayay dalbadeen in faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo howlgalka cusub ee la doonayo in lagu bedelo kan hadda gabagabada ah marka la gaaro sanadka labakunshaniyolabaatanka qodobada sida gaarka ah ee yuu looga dalbaday in ay u codeyso ayaa waxaa ka mid a tirada ciidamada dalalka ay ka kala socdaan waqtiga uu howlgalku qaadanayo iyo cidda bixinaysa maalgelintiisa dooda ugu weyn ee taagan ayaa ah cidda bixinaysa qarashaadka ku baxaya howlgalkan cusub iyadoo maalgeliyayaasha duulaankan salibiga ah ee soomaaliya oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo midooda yurub ay iska diideen in ay bixiyaan qarashaadka duulaan cusub ilaa bisha novembar ee sanadkan ayaa fursad loo siiyey midooda gaalada afrika in ay qorshe dhammaystiran uga keenaan arrimahaas qoraalkan kasoo baxay golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay waxa uu imaanayaa iyadoo jahwareer xoogani uu ka taagan yahay murtasaqada badeli lahayd admis ee lagu soo dhoweyn lahaa jaxiimada ka holaceysa soomaaliya xulifadii ku midaysneyd dagaalka ashahaada la dirirnimo ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ayaana waxaa ka dhex bilowday xurguf siyaasadeed dowladda silibiidda ah ee ethoobiya ayaa si weyn u mucaaradsan in ay murtasaqada masar ka qayb noqoto isbahaysiga maadaama ay u aragto cadow uu kala dhexeeyo siraac militari iyo mid dhaqaale intuba kadib markii midooda gaalada afrika uu sheegay in ay qaahiro kaalin lixaad leh ka qaadan doonto howlgalkaasi cusub kulan u dhexeeyay wilaayada hiiraan iyo culammada ku dhaqan wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay degmada booqable ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa inoo sii ambaqaadayaa
iyadoo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay si xooli ah kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee laba maalin ka hor ku dhawaaqday wilaayada ayaa waxaa degmada boqa qable kusoo gabagaboobay kulan ay wilaayadu la yeelatay culimmada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo hormuud ka ahaa kulanka wilaayadu la qaadatay culimmada ayaa waxa uu waaligu si gaar ah culimmada kula dardaarmay inay kasoo baxaan dowrka kaga aadan xamlada ikhiyaarey kulankeenna hadda muhiimaddiisu waxaa weeye xamladii ay ku dhawaaqday xaragta shabaal mujaahidiin wilaayada hiiraanna looga dhawaaqay culimmada waa qayb muhim ah ama waa xubin muhim ah fulinta arrintaas dowrka culimmada ay ku leeyihiin xamladaas dacwigaho qiimaha badan inaan si gaara isula ishaarno culimmadeenna annaga waxay noo yihiin ama camalkan islaamiga waxay u yihiin qayb muhim ah waxaa dowrka culimmada ka mid ah in ay u diyaargaroobaan culimmadu soo noolaynta xalaqaadka sharciga ah xalaqaadka sharciga ah ee masaajidda ka socon jiray oo ummaddu ay xirta ahayd oo cilmigii sharciga ahaa la baranayey in culimmada ay soo nooleeyaan oo ay dadku u diyaargaroobaan muslimiinta ahna in arrintaas culimmadooda ay dhegaystaan waxna ka bartaan culimmaduna ay dariiqii aan naqaanay oo wax lagu baran jiray micnaha weyna ku fadhiyey ee culimmada maanta noo joogtana ay ku soo takharrujeen in la soo nooleeyo waxaa ka mid ah mawaadiicda culimmada dowrkooda ah oo laga rabo culimmadu inay la socdaan waaqica ummaddeenna hadba wixii ku soo kordha islamarkaana culimmadu ay u diyaargaroobaan wacyigelinta ummadda muslimiinta ah iyagoo kaashanaya maamullada islaamiga ah ayaga ummadda indhahoodii ah soomaalidu waxay tidhaahdaa riyuhu waa idaha indhahooda ee culimmadu waa indhaha ummaddan muslimka ah culimmada oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa ballan qaaday inay si buuxda uga qayb qaadanayaan islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada culimmada kaga aadan xamlada culimmadu ay ka qayb galeen xamladii ahayd irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad waxa weeyaan annaga insha allahu diyaar ayaanu nahay saan horeyba dacwadii u wadnay maxay waa dacwadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibey waa middaa iyadaa diyaar baanu u nahay haddaan culimmada nahay inaan ka qayb galno meel kasta oo naloo dirana waan gelaynaa maxaa yeelay rag baa ishaadiye u gelaya diintan inay toosnaato oo ilmahoodii waxa dhan ka tegayo marka waxa weeyaan middaa diyaar baan u nahay haddaan culimo nahay waan ajiibnay waana diyaaraan u nahay qaybtii iyo kaalinkii nagaga aadaneed inaan ka gudanno insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeeley in ummaddii la irshaadiyo waa mowduuc markaa mowduuciisa hadda ku taagan waaqacan marka laga hadlo si ummadda waddada toosan loogu toosiyo ee waddada hanuunkeedana loogu bayaaniyo waxaannu leenahay waa fadhi mubaarag ah waa fadhi tawfiiqi ah waa fadhi maasha allah waa ilaahay idinkiis insha allah ka culummo ahaan waxaan leenahay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa annagana diyaar baan u nahay waana soo dhowaynaynaa har iyo habeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa maalintii saddexaad si dardaar leh kaga socota xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xamladaas oo ay si wada jir ah kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan
mahadsanid yaasir warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu